sidii aad warkaba ku maqlayseen dhegeystayaal qof isa soo miidaamiya ayaa isku qarxiyey afaafka hore ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ugu yaraan laba qof ayaa dhimata uu ku jiro qofka isqarxiyey shan kalena way dhaawacmeen goodha waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo ka hadashay arrintaasi laakiin marka hore waryahayaga haaruun macruuf ayaa la xidhiiray qof goobjooga ahaa oo magaciisa qariyey waxaana uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen saacaddu waxay ahayd abaarihii labada saac ilaa labada saac iyo barka waxaan joogay waxaan ka imaanay wasaaradda warfaafintaan ka imid aan ku shaqay dhanka madaxtooyada aan rabay oo warqada aan kasoo qaadanayay kadib nayda qabteen wiil ku libisan shaati iyo suwaal jeans ah laga soo celinaya dhanka nabadsugidda markii oon aaday ciidan askari ah oo shibiliya oo dhar dhar wasa waxaa yidhi yo ibaara wiile waa laga soo ceshay wuxuu yidhi kubaari maayo markii aan ku sallaatay wuxuu ku salaabtay dhalada wasaara oo meel ku fadhiyo oo meel iska xalay ay ku jiirteen kacan oo meesha ay ku lexday ninkaasuu kusoo laabtada midkii kusoo laabtay midkii ubaariyey mid wax huba uma wadan oo shibay oo askariga nabadsugidda ah wuxuu yidhi saacibkii kubaari maayo iga laaxo wuxuu yidhi waxaan ubaahanahay agaasimaan ubaahanahay nabadsugidda wuxuu ku yidhi iga laabana iga laabo haddana marka uu kusoo laabto marka saacad oo wax baaraya ina baaray oo mali wuxuu ku arkay ninkan qalab oo wax ku xeray ninkan ninkaan markuu xeray ninkaan wuu kala jamay haraabtay oo ku dhuftay asgarigii dhinacan nabadsugu dhinaca u arkay ninka kalena wuu maxay wuxuu u warday dhanka ilaaladii isqarxinaya dhanka ilaaladii reserve oo meesha dooban oo iskaga dhex tuuray xerigana uu iska jara ma garatuulaayo kabacdi maxaa dhacay kadib waxaa dhacay in wuxuu arkay meesha waxaa maraya shibil oo u socdeen isbitaal ku yaala madaxtooyada oo markaas ay ka doonayaan xoogaa daawo ah dadkaas waxaa ka dhaacmay saddex laba naag ah hal nin ah hal nin aa ku dhintay meesha laakiin markii ciidan meel la qaaday soonaqadki waxa dhintay ma sheegi kara balse hal nin oo xalay meesha ku yidhi oo jiifay aa ku dhintay ma garata waa gartay marka ninkan meel uu u socday miyaa jirta mise kolba xafiis ayuu doonayey inuu galo kabacdina waa u suuro geli weyday markay u suuro geli weydana wuu isqarxiyey saas miya ninkan wuxuu taargargaraysanaya xarunta nabadsugidda wuxuu aaday dhanka nabadsugidda dhowr mar laba mar camal uu aaday dhankaas waa laga soo cesiyey cunug wiil jaatan garaynayay oo meesha tagnay wax waba ma wado wiilkaas markay jeegarayna ninkan uu tago wuxuu dhahay walaal jeetan waxaan u baahanahay agaasimaha nabadsugidda ninkan wuxuu ninkan wuxuu yidhi ninaan maku baarayo iga laabo haddana ninka uu mashquulsanaay saan jeclahay ninkii waa kusoo laabtada anigoo arkay meeshan taagnay dhinaca ka taagnay intay murmayeen aniga inoo soo degin intaana ilig nactay intaan intaana gelin qaraxaan baa dhac ma garata waa gartay marka ninka doonaya inuu isqarxiyo qof caynkey u ahaa dhalinyaro ah oo ahay dadiisa haddii aan qiyaaso waa adii shan labaatan sano jir afar labaatan sano jir waa dadiisa haddii aan qiyaaso waa gartay dharka ciidanka dawladda miyuu ku labisnaa mise dhar shacab u watay maya wax dar maya maya maya wax dariis ah mooyin ninka wuxuu watay surwaal jaynis ah iyo shaafi oo gacmo gaab ah maxaa ka muuqday wejigiisa iyo weligiisa aniga si aan muwayn degdega meesha ku marayay inaan ciyo orday oo aan rabay oo shaqaan uordayay oo aan kasoo laaba rabay ciyo markii aan galay intaana aan gelin ninkaa murugtiisa fiirinaya ninka waa la murmaayo haddii aan kasoo tegay intaana elabka hore gelinba qaraxaan baa dhaca ma garan waa gartay marka meesha si aan uu ka dhacay qaraxu si aan u ogaano waa iridda banaanka hore iridda xafiiska ra-iisul wasaaraha mise guriga ra-iisul wasaaraha maya maya maya ilaalada waxay fadhiistaan iridka hore ee wasaaraha meel oo loo dhisay oo golbawaardiye ah golbawaardiyahaasoo ka dhaca ma garata waa garta waxaad ii sheegtaa qaraxu markuu dhacay kadib yaa yimid meesha oo qaaday dadkii dhaawacmay wallahi wala waxaa yimid ciidamada ka dhawaayay oo markaas ilaalada reedii muqdisho oo kale iyo ilaaladii madaxtooyada kale kala ordeen markii waa la wada qaaday waa la wada qaaday xala geeyay isbitaal ku yaala madaxtooyada halkaasaa lagu daryeedaya maragta ma garata wax kale oo isbedela oo dhaqdhaqaaq military iyo rasaas la riday miyaa jiray markii qaraxu dhacay kadib maya maya maya wax maya wax oo isbedel ah oo rasaas iyo laisku furay waxaas ma jiraan keliya intaas markii dhaawaca loo kala orday dhaawaca la la gurmaday bacdina meesha sidii loo dhaweeri kara meesha halba meel loo kala qaadi kara loo kala qaaday isbitaalka madaxtooyada ku yaala bay usoo wada yaaceen ah loo wada keenay askarka ma garata iyo wixii dhaawaca ahayba
goobjooge magaciisa qariyey oo waryahayaga haaruun macruuf uu ka waraysanayay qarax ismiidaamin ahaa oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada meel u dhow dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay fashilisay qaraxa si uu ciidankeedu toogteen ninkii isi soo miidaamiyey intii aanu isqarxin axmed xasan colaad ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho qarax ismiidaamin ah ayaa maantay aroortii hore ka dhacay agagaarka xarunta madaxtooyada meel u dhow aqalka ra'iisul wasaaraha iyo safaaradda etoobiya ay ku leedahay magaalada muqdisho qaraxani ismiidaaminta ahaa ayaa inta la ogyahay waxaa ku dhintay laba ruux oo uu ku jiray qofka isqarxiyey halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo shan qof oo saddex ka mid a ay ahaayeen ciidamo ka tirsan dowladda oo goobta ku sugnaa halka labada kalena ay ahaayeen dad rayida oo maraya wadada waxaana qaraxaasi markii uu dhacay kadib si weyn loo adkeeyey goobta uu qaraxu ka dhacay iyadoo ay isku gadaameen ciidamo dowladda ka tirsan isla markaana la xakameeyey dhaqdhaqaaqa goobta uu qaraxu ka dhacay intaasi kadib waxaa qaraxaasi ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyey wasiirka warfaafinta u qaabilsan dowladda cabdulaahi ciilmooge xirsi nin dhaqlacaari ahaa oo ururada argagixisada ahaa oo isku dayay inuu soo gaaro madaxtooyada xafiiska madaxtooyada isku dayay inuu soo galo comboundkeeda uu toogtay askari geesi kadibna isqarxiyey waxaa ku dhintay hal askari iyo argagixisada laftiga ninkii ahaa oo ismidaanta ahaa saddex askarina way ku dhaawacantay waan ogahay meelaha kale in ay akhbaaro kala duwan sheegeen laakiin warkaan iin sheegaya ayaa ah war official ah sidoo kale wasiirku waxa uu ka dhawaajiyey shakhsiga isqarxiyey inuu ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda dowladda soomaaliya balse ay baarayaan inuu ruuxani u ahaa qof caafimaad qabay ciidanka nabad sugidda ayuu ka tirsanaa sida hadda ay qorayso laakiin waxaan rabnaa inaanu soo xaqiijinno siduu ku galay sida uu muxuu ahay lagu faayargareeyey ninka waa shaqada waa laga eriyey inuu caafimaadkiisu taam ahaa cabdulaahi ciilmooge xirsi wasiirka warfaafinta mar wax laga weydiiyey sida ay ugu suurto gashay shaqsigani waxyaabaha qarxa xambaarsan in uu soo gaaro afaafka hore ee xarunta madaxtooyada oo ah halka waddanka looga aramiyo iyadoo dowladduna maalmihii ugu dambeysay ay sheegaysay in ammaanka muqdisho uu yahay mid aad u wanaagsan mid horta ruuxa isku qarxiya magaalada dhexdeeda iyo madaxtooyada waxaa un u dhexeeya comboundkaas waardihu joogo ciidanka nagu alerti weeye waana midii keentay isagoon suunka goynays xiranin in la toogto hase yeeshee waa waxaan raadinayno malihin perfect baa tihiin malihin meeshaad rabteen baa taagantihiin laakiin ma uusan soo gaarin madaxtooyada waad ogtihiin meeshaasu waxa weeye waa ilinkii madaxtooyada shacab wuu maraa dariiqa waa taqaanaa horumarinta aanu ku jirno inaanu sii habayno nabadgelyada sii adkeynay ka mid tahay laakiin uma suuroobin waxa uu doonayay inuu gudaha u soo galo madaxtooyada mayna u suuroobin qaraxani ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay maanta magaalada muqdisho ayaa mas-uuliyaddeeda waxaa sheegtay xarakada al-shabaab ee dagaalka kula jirta ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ee ku sugan waddanka soomaaliya axmed xasan colaad v o e muqdisho